shabakada warbaahinta idanews com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
wasiirka arrimaha gudaha ah madax ku-tiraha madaxweynaha odayaasha dhaqanka ulmaaudiinka ururka dhalinyarada haweenka saxaafadda ciidamada qalabka sida iyo askarta dib oga dhamaantiy assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakatu salaamku bacda inla sheeg horaan badakii walaana sheego male walilana way horjeedne baarlamaan isku sheegi melaraay jubbaland oleeri seun khaasatan digidii mirafla mise deegaan walaag walmaka leh dadkii new bolis ka hay lukushani kananka shanaad etoobi iyo shaatiga lukusiibi suudland geli dadkaasa walka le leeriya diidana taasaha ku horjeedna ma weelana maana weeladoona maana ogolaadan lan walba sakarti awshe nawalba subuta isakartiya waga isahagay mamad dhulka meelkeegi walooji dadka deegaanka kiila eh walkiila leh haddii aada faraanta maamul jare inaada ka shaqaysa dadkii deegaanka lahay dalka lahay xaqiyo lahayaan si axmed madow mayn sheegane kolay madaxweyne maadigiidi lankoo shacabka kamacasiyaysadahay taa maykalana axmed madow maykalana walayo magala diidi wala magala magala diidi wali ragari raga diidi ma ogolini maana weelana maana weelo doolma ma insurugnaa madaxweynahan shacabkan dhalinyaradaan haweenkan ulmaudiinkana ma insurugna xaqi lana unayna qaadan hagdadna ma fadaano koonfurta soomaaliyana wali ogaade soomaali oo dhan a degan keliya shareebiya ma degan mayna raayis shaksiyaadkaada new boliskaada shaantii ma degan tuutada new boliski kalabasa wali ogaadase wali haqindhata malkiindiyo wali una haqindhanaana makiinku heraana dhulkana unidle diidni mana ogolaadan mana ogolaado doona may kala kii sheegane ma kacaayan langaay maadmay ayo kalo adiga hore inida cayti una caytin iyo aflagaadatoona makiinjaysidaana laakiin dalkana unidle wali unadlaladadam baniaadinga minku heraana shacabka koonfur galbeed mee walbiyo roogan dal roogen dibit roogen may lahaan lan walba xajey ku hadalay dawaha dhulka intiisii ladii sheega sheegana markanka dambaytoona aan dagaalamaan haddii ilaahay rob maana biidi maana mayna injili kor maana ogolaadan maana ogolaada doona waana sinsanaa mushadlahan
وكما يرك هذا الدبر على سكر عن سنتي لما سكرتي سكوت شيء هاي أو شيء الموت لم تيما كلا تعالى إلى أن تكون أن تبدأ إلى أبو سر عندنا وين تدور عليه أخيانك كلها مراجلة مراجلة فليتصلل فليتصلل صعب صعب صعب صعب
بسم الله الرحمن الرحيم آه، baraha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya odayaalka dhaqanka maamulka gobolka iyo degmada bahda saxaafadda hooyooyinka saraakiisha shacab weynaha koonfur galbeed ee soomaaliya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib marar badan unoo faraxsanna iyo microfon qabsani maanta runtii ma aha maalin farxadeed waxay tahay maalin oo aad iyo aad shacabka koonfur galbeed dhibaato badan aan kula gudboonatay shacabka beesha caalamka iyo dawlad goboleedka jubbaland dhibaatooyin ka kadhiyadi yama insafinyiina maanta banaanbaxan bilaaran haliiska been markan ka horey mayba taageeraan haddii unana odayaalka dhaqanka moshinku ku socda golaha baarlamaanka dawladda federaalka soomaaliyeed mooshinkaasoo la aan ku horjeeda waxyaalaha lakasuubiya jubbaland oo ah sid bursi oo ah soomaali shaljey oo ah waliya waliinqaadada korna oyo arageen maadaama shacabka iyo wakiilku yihiin mooshinkaas socda taageersanna banaanbaxan kuma dayi waxyaalaha laga taageeraa kuma dayi maya ku horjeedne waxyaalaha laka dhasi dawlad goboleedka leeral jubbaland dhaabka leindhasi yaa ku horjeedna odayaalka dhaqanka maamulkooda shacabkooda dhaabkii hondhisan ha ku horjeedna suuragal naqdaase ceel waaqa walmaka liidin suuragal naqdaase baar dheer walmaka liidin suuragal naqdaase luug walmaka liidin suuragal naqdaase baal walmaka liidin suuragal naqdaase jamaama ijan dirb walmaka liidin suuragal naqdaase suuragal ma naqdaasu maana mal weela kor cidiya ka taamasana waa arran qalad ah in suuragalaana haddii wax xoog waa laka qabsado shan iyo labaatan sano yaa sooti shan iyo labaatankaas kuna lan welbaba dhibaato kasanis jeeyo marka dambe meelida yaa ka naqda haagaan idhugnad waa hayare lankii hadda korku koy lankii dhoob ku yimid ilaa gaaradoo dhalaysa lankii meelo dheer ku koy usuuntaa la arrintaas isusuubay may ka wanaagsanaatay maadaama lin ismagacaawi in shacabka deegaanadaas degan oosado xalaale walanka qibi sidaasa walka naqda lahay may baagan jeediyey beesha caalamka may cabasho ku enaa beesha caalamka cabashada horumariye beesha caalamka may suubiday iniyo shacabada soomaaliyeed shishargeeyaan oo ballamo beeneen galaan ballamo beeneen dhikaan oo eraan dawlad goboleed way walaawun dhulmashan qaadadahay dawlad kastaba meelo laka dhisi dadka deegaan sheegaa xagshay ku hele may leedahay kullu duu xaqin xaqow lan welba xaqshee ku hele intiioo neeraan shacabkan khiyaamayaan oo beesha caalamka ku soona neeraan sidaas daraadadeena odayaalka dhaqanka iyo lankasta walgorode iyo sidaasay ka seexiyaan sidaasi hadday isulsuub yeesaan masiinku akbaraana walaasii sheegasan dambeena kulligiisiin ku diida doon intii goore gooreet waraa meelo ka socda lankaan fadhiga caalamka dawlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo odayaashooda dhaqanka iyo shacabkooda may basiin lenaa arrintiisin meelo ku wadaan walku qoboda haddii isin hadiin beesha caalamka haddii walanku qoban dhibaatadii ku kooyta isin garab ka saarada doontaan ogaada may gaar aan lahadnay nicolas kay nicolas kay mayraya beelaha soomaaliyeed markiisu fakaaraha ka hadlahay markii un madaxweynaha doordaani dadka federaalka injeelisun awoowiyaalka in lixdankiyaan doodayaan maantana meelii federaalkiya mare hadda may muugato inay beelbeellinjilbiyaw war shalay janglahaysay maanta miirlata maykii tilmaamana arrintaasi ween kuwaantooy may baaganjeediyaye dawladaha daraska dawladaha dariska may ba siin lenaa soomaali waa soomaali haddiisan kacebo hasan isana kacebo hasan dhulkaas sida hadduuna siin sheegni oo qariirada soomaalilan walba shal gordow ciddala gorodaasan darisa wada hayni daaga noo dhaheeye dawta noo dhaheysi gorodaasan gaar ahaan gaar ahaan dawladda kenya waxyaalaha wado gabarta soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed andarati oona ogtaad hamiing nool gorodaas marka sidaas daraadadiya walka gorodaha ee isku ilaali walaada ka dhaqamaasa taangaga jikiida inini caburinay mayba lanaa kooladow iniisun kuwaantowtaan